ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamada burundi booyada uga burburisay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe askari ayaa lagu dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa magaalada gaalkacyo ku dishay sarkaal ka tirsanaa maamul goboleedka puntland dowladda federaalk ayaa xilkii ka qaada taliyihii biliiska degmada wadajir ee muqdisho kadib markii shalay la duqeeyey saldhigga xalane oo ay degan yihiin shisheeye caddaan iyo madowba leh dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey in ay gacan weyn ka geysanayso istaraatiijiyadda ay itoobiya ku doonayso in ay ku qabsato soomaaliya qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay tilabada ra-iisul wasaaraha itoobiya uu qaaday ee la xiriirta in uu soo saaray qariiradda soomaaliya oo somalilan ay ka maqan tahay sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga u diyaar garoob dhegeystayaal warka oo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamada burundi booyada uga burburisay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warka iyo war la xidhiidha askari lagu dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa inoo haya sakriye cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka kala fuliyey magaalooyinka jowhar iyo balcad waxay ahaayeen laba weerar oo lagu kala qaaday ciidamada shisheeye burundi iyo kuwa maamulka hirshabeelle weerarka koowaad waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada balcad kaas oo lagu beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen burundiga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kolonyada ka qarxiyey laba gaari iyagoo si gaar ah u beegsaday laba booyadood booyadaha ayaa gabi ahaanba burburay sida goobjoogayaal deegaan ah ay inoo sheegeen sidoo kale howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka ayaa waxa ay ku dileen hal askari dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada burundi qarax lagula beegsaday deegaanka buurane ciidamada shisheeye ayaa waxaa ku adag dhaqdhaqaaqa kuwaas oo markii ay sahay doonaanba lagala haro gaadiid iyo ciidan intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku dishay sarkaal ka tirsanaa maamul goboleedka puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ismaaciil faahfaahin ayaa laga helayaa weerar habeenkii xalay ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogasho ku dilay cabdiraxmaan nuur gure geesdiir oo ahaa gudoomiyaha ku-xigeenka xaafadda garsoor ninkan ayaa sidoo kale wada shaqayn la lahaa saraakiisha ciidamada b s t maamulka puntland ragga dilka geystay ayaa si kalsooni leh u fashaday howlgalkooda aygoo dul taagnaa ilaa ay ku hubsadaan geeridiisa sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan puntland mas-uuliyadda dilkan waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankooda maamulka puntland waxay sheegeen inay tacsiya dirayaan islamarkaana ay cambaareynayaan sarkaalka laga dilay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si firfircooni leh uga howlgasha puntland halkaas oo ay ku beegsato maamulkaas oo ku daaban xabshida etoobiya iyo ajaanib kale
dowladda federaalk ayaa xilkii ka qaaday taliyihii biliiska degmada wadajir ee muqdisho kadib markii shalay la duqeeyey saldhigga xalane oo ay degan yihiin shisheeye caddaan iyo madowba leh cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya taliyaha saldhigga booliiska degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa xilkii laga qaaday iyadoona xabsi loo taxaabay wararka laga helayo magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in taliyaha guud ee ciidamada booliiska dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdi xasan maxamed xajaar uu amray in xilka laga qaado taliyaha ciidanka booliiska ee degmada wadajir cabdibaasid maxamuud cige xajaar ayaa ninkan ku eedeeyey inuu dayacaad ku sameeyey amniga degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana saadiq john oo ah taliyaha gobolka banaadir ee booliiska uu soo amray in xilka uu ka qaado islamarkaana uu xabsiga u taxaabo saadiq john ayaa amarkii qaatay wuxuuna xabsiga dhigay taliyaha booliiska degmada wadajir iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaana uu intaas kadib saldhigga degmada wadajir u magacaabay saciid cali maxmuud oo hore uga tirsanaa booliiska dowladda federaalk ah xilka xayuubinta lagu sameeyey taliyaha saldhigga degmada wadajir ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duqeyn ku garaaceen xerada xalane oo ah hoyga shisheeyaha ciidamada kusoo duulay soomaaliya iyagoona afar madfac oo ka mid a bartilmaameedkooda la helay si kastaba taliyaha guud ee booliiska dowladda federaalka xajaar oo ka cabsaday in arrintan ay saameyn ku yeelato xilkiisa ayaa wuxuu durbadiiba amray in xilka laga qaado isagoona taa ku raaligelinaya ciidamada sheeye ee ku sugan xerada xalane kuwaasoo dharaar cad maalintii shalay la kulmay duqaymo xooggan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey in ay gacan weyn ka geysanayso istaraatiijiyadda etoobiya ay ku doonayso inay ku qabsato gebi ahaanba soomaaliya qodobka waxaa inoo haya xaashim cabdinaasir siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo xilal kala duwan ka soo qabta dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in etoobiya ay danaheeda istaraatiijiyadeed ka wadato soomaaliya qofka u fududaynaya hina yahay madaxweynaha dowladda federaalka moxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sheegay in siyaasadda etoobiya ay tahay mid qoran oo aanan isbedelin balse waxa isbedelay ay yihiin madaxdeeda sidaa darteed wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu dadka ku maran habaabinayo inay isbedeshay siyaasadda etoobiya sidai kuwii asaga ka horreeyaba ay dadka ku hurdisiin jireen madaxweynaha dowladda federaalka ayaa marar badan ku faanay inuu maamul goboleedyada ka soo xiray socdaaladii joogtada ahaa ee ay ku tegi jireen adisababa balse cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegaya inuu farmaajo xabashada u qabtay wax ka weyn wixii ay maamul goboleedyadu u qaban jireen wuxuu tusaale usoo qaatay dhiibistii qalbidhagax afartii dekadood ee uu saxiixay iyo hadalkii abiy axmed ee ahaa in soomaaliya iyo etoobiya la isku daray iyo hadalkii maalmo ka hor uu dool uu ka jeediyey askari etoobiyaan ah kaas oo ciidamada dowladda federaalka uu qudbaynayay in etoobiya iyo soomaaliya hal wadan yihiin waxaan kaloo fiiriyey madaxweynaha inuu sheegay etoobiya inay isku fiican yihiin dad badan oo aniga aan ku jiro waxay isweydiiyeen maamuladii iskaga dambeeyey mid kastaba markuu yimaadeen nana lahaa etoobiya waa isbedeshay sagaashankii markay timid dadkii siyaasiyiinta hogaamiye kooxeedka ama madaxdii ku xidhneyd markaas etoobiya nidaamkii t b lfka waxayna lahaayeen etoobiya cusubaa timid mingista meesha ka baxay haddana waa uun sidii waxaana leeyahay etoobiya cusubaa timid laakiin aniga waxaan ogeystaa istaraatiijiyada amniga qowmiga etoobiya isma bedesho maamuladaa isbedela iyo dadka siyaasadda hogaankeeda ah hadday marka madaxweynaha wuxuuna yidhi etoobiya waa fiican tahay farahay naga qaaday taasaana keenta asaga inuu maalin kasta bishiiba hadda ma laba jeer ay noqoto ma garanayo oo adisababa oo ay u noqotay oo meesha bayska uu ah saldhigua siyaasadiisa arrimaha dibadda ay noqotay marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay war madaxweynuhu ethoobiya maxay uga bedelatay inay soomaaliya faragelinta ka dayso su-aasha ugu muhiimsan dad badan isweydiiyaan taas waaye wixii etoobiya hadday dan lahayd ee dantaas ka rabtay gobolada iyo siyaasiyiinta ay markaas taageeri jirtay ma dantiya asaga laga helay mise dowladdeena awood yeelato etoobiya naga cabsatay dad badan oo soomaaliya waxay shaki qabaan markay fiiriyaan siduu qalbidhagax u dhiibay markay fiiriyaan siduu dekedaha u seexay markay fiiriyaan sida oo maaragtay ciidanka etoobiyaanka ayagoo askartii soomaaliya u qudbaynayo dhahay hal dalaan isku nahay ra-isul wasaarihii etoobiya ule hal dalaan isku nahay dad soomaaliyeed shakiyayba ka qabeenba xiriirka u dhexeeya madaxweynaha iyo xukuumadda hadda jirta iyo etoobiya shaki weynay ka qabeen madaxweynihina shakiga unbuu sii xoojiyay aniga say ila tahay ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa goordhow geli doona doorasho madaxtinimo oo dalkiisa ka dhacaysa sidaa darteed wuxuu ku jiraa oloole uu doonayo inay dadkiisu ku soo doortaan isagoo haatan wata qorshe uu somalilan ugu darsanayo dalkiisa iyo dhulkii hore ee ay soomaaliya ka qabsadeen xilli uu hore u muujiyey in dowladda federaalka ee muqdishona gacanta ugu jirto habeenkii xalay ayayna ahayd markii uu bartiisa twitterka ku soo daabacay sawir farriin weyn xambaarsanaa oo muujinaya in gobollada waqooyi laga jaray soomaaliya inteeda kale laguna furay etoobiya iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dalagga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad raashinka waddanka haddaan ku horreyno waxaan maanta idinkugu soo gudbinaynaa booqasho aan ku tagnay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe iyadoo dalaggu uu si wacan u soo go'ay ayaa waxay ganacsatadu raashinka u dhoofiyaan magaalooyinka waaweyn sida muqdisho waxaana ganacsatada iyo murqumaalka degmada waraysiyo la soo yeeshay waryaheena maxamed muudey abuu muslim bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa layidhahdaa xareed xuseen waxaan ahay dadka iibiyo badarka badarka waxaan ku iibsannaa loorkii laba nooc waaye loorna waa siddeetan iyo laba shoodood loorna waxaa waaye toddobaatan shoodood kan toddobaatanka shoodood waxaa lagu iibiyaa laba boqoloo kun kan oo siddeetan iyo labada shoodoodna laba boqol iyo soddon laba boqol iyo soddon iyo shan sidaasaa loo iibiyaa waxaana dalagana kan sisinta xoogaa hoosu dhac ayaa ka jiro oo qiimahiisa qiimo dhac kalena ma ahee waa madooyaha badarka sisintaa madoobaatay laakiin annaga waxaan anigan xareed ahaan waxaan ka shaqeeyaa badarka moordida ah moordidaasna waxaa laba nooc waaya midna waa toddobaatan shoodood oo shoodii weynado kiilaha midna waa siddeetan iyo laba shoodood marka qiimo ahaanna waa kal isfarqigaasaa u dhexeeya waxaana loo iibgeeyaa xamar markii aad fiiriso in hadda waxaan indhayna muuqdaan gawaari fara badan oo iminka la daabalayo marka intuba xamar bay u socdaan baabuurta inta badan xamar iyo kismaayo labadaas meelood hadda wax u kala qaadaan hadda annaga qolada aan ku xihannahay xamar waaya laakiin kismaayona baabuur baa u qaado sisinta xaggeeda badarka laakiin waa xamar waxaa kaloo ka dhawaajisay in sisintu oo hoos udhac ku yimid hoos u dhaca sisinta ku yimid maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa kolley biqodratilaahi sisinta dalagga sanadkan baxay way xoogaa roobkii badnaa ahaa iyo aafo kala gashaaba waa jiraday badarkiiaa madow noqday sisintiiaa madoobaatay saas darteed ayaa xoogaa qiimo dhaca meeshuu ka imaaday waa madow badar iska fiican oo qurxan oo sisin qurxan oo nooceedana waa jiraa laakiin noocyada badan madoobay u badatay marka haddeeba madow u badatay dadkiina xoogaa qiimo dhac meeshaasuu ka imaaday sidoo kale waxaa noo suuro geshay in aan wax ku weydiinno muruqmaalka inta badan gawaarida rara ayaan la kulmay marka hore walaal magacaa magaagay mayl are nuuru xuseen aliyaal are deyrtuma badan maybwaa oo ilaahay raalkanagada sasanta iyo moordada mayba moordada badan laakiin sasanta may shalduwinta arablaaga iyo sheega arablaaga badan sheega yar may dhatigoo faragshooranka jireetan oo arablaaga macna mudowatay ilaahaykin roonya taasna rid ogow may balan roree kismaayi iyo jilib iyo afmudow hegshe kulli yalan rore iyo hamar habeen maalinba shaqeeya laakiin maalinta hamiinkaa nafsadaanun maalin shaqeeyaan maalintii imisaa saacadood ayaad shaqaysaan ilaa tobanka saac imisaa hadda la dhihi karaa gawaari aad rorteen waa badan tahay macnaa mayba may rornay hadda kadambuy hadda intareegoo fadhi lam intara beeng iyo shandiyeeshaal xamar iyo kismaayi dhatiyo inshaal beeng iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadayda haddaan ku horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii kontonka kiilo uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar kartuunkeedii waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v a b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic toddobo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan egno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic xal markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay tillaabada ra-iisul wasaaraha etoobiya uu qaaday ee la xiriirta in uu soo saaray qariirada soomaaliya oo somalilan ay ka maqan tahay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya abay axmed ayaa boggiisa twitterka soo saaray sawir uu ku muujinayo isagoo gobollada waqooyi galbeed ka saaray qariidada soomaaliya haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa arrintaasi ka hadlay ninkla abiy axmed gaalka weyn ee faajirka waddankeena maanta inuu qaybsado u yidhi anaa iskale anaa iskale oo lajegajego ayu wuxuu ku haystay maantana maabkii uu soo saaray oo ah uu yidhi gobollada waqooyi oo macnaa u gooye waxaan u aragnaa in uu soomaaliya ka rabo dana gaara bal insha allahu tacaala waxaan leenahay biidnillahi alkarim hadduu ilaah yidhaahdo taasma u suurtagelayso rag baa u taagan dhiiggooda u horay shuhaada u noqday insha allahu tacaala nin kastoo murtada oo la keeno wallaahi tuma wallaahi inuu diinkan dalkan kusii karnin abiy axmedow kuwa ka horreeya xayla salaasi ahaade migista xayla war ma aado kuwaas ayaa la sii waaya waddanka insha allahu tacala rag baana dhiigood u daatay insha allahu tacala meesha ay tegeenna waa la ogyahay marka abiyow ha riyoon ha ku riyoon dad baa u soo taagan meeshan diinka ilaah subxaanahu watacaala nin murtada kaama gedi karo kumana sii karo geyga soomaaliya taa ka mida mana soo cagdhigi kartid waa og tahay waagii macnaha waddankan ay jireen macnaha aa timid sidii macnaha muqdisho lagugu jijiiday oo macnaha darqana macnaha lagugu hafiyey insha allahu tacaala maanta soomaali waa soo jeedaa ma hurud waan soo jeednaa waxaan ku leenahay dalkan ma qeybi kartid haddaan nahay soomaalina insha allahu tacaala maanta waan ka xunna ma joogto waxay taagan tahay inaan qoraga aan qaadanno oo runtii macnaha dhiiggayna aan u warno soomaaliya baraaruga diinkeena difaacan leenahay ninka abi axmed wuxuu ku hadlana gaalka weyn waxaan leenahay ilaahay baan leenahay xasbunallahi wanacmal wakiil aan leenahay waxaad wadana macnaha xayaad baas allah ka adhigaan leenahay bismillahi waraxmatullah magaci waxaa la abu maxamed bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala aalihi wasaxbihi wasalam etoobiya mar walba waxay ku taamaysay riyadaas kasoo bilaaw xeele salaasi xeele maryam iyo ku keen melezanaawi nin walba xilka qabtay wuxuu dhahayay caasimadeyda waa taytayley dadka waa ka maqan tahay taa marka riyadaasna way ku taamaysay insha allahu tacaala intay mujaahidiinta waddanka joogaanna riyadaas uma suurgelayso waxaa u diiday sayid maxamed cabdulla xasan allah yarxamu waxaa riyadaas u diiday axmed gurey calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa magacayga aadil xasan wey bismillahi raxmaan raxiim walaal horta n n dhagartaas uu soo bandhigay ra-iisul wasaaraha xabashida waxaan ku tilmaami karaa macnaha n gaal maalin cad riyooday inuu yahay annaga soomaali haddaan nahay dhulkii naga maqnaa ee soomaali galbeed iyo dhulkan kale n f d ee gaalada kenya naga haystaan labadaasaa sidaa kusoo cesho laheen falkeedii aan ku jirnaa haddaan soomaali nahay oo dad muslimiina nahay marka gaalkaas waa nin asiga iska riyooday waa wax aanan weligiis maaragtay insha allahu tacaala aanu u suuragelaynin annaga insha allahu filmustaqbal waxaan rabnaaba dhulkaas xabashidaaba inaan maarataqaanaa ka xoreyno gaalada haysta iyo balaada haysato marka dhulkan uu sheeganayo uu leeyahay taariikhda qararadan aan soo saaray waa iska riyo waxba kama jiraan dadka soomaaliyeedna weligood way isdifaaci jireen gaalkaas injirtalena way iska difaaci doonaan insha allahu tacaala anagana haddaan dadka soomaaliyeed muslimiinta aan nahayna arintaas waxaa waaye gaalo ka waaweyn oo maraykan leh oo caddaan wax kasta leh soomaali wax ka qaadi weysay marka xabashkaas injirta leh adeer insha allahu tacaala dalkeenna waxba kama qaadi doono waana gaal maalin cadriyooda waa warkiis walaalo waxaan isleeyahay barnaamijkaas waa qoladan xukuumadda isku sheegaysay farmaajo uu hogaamiyey riddada oo gaalada u shaqeysa oo kuwaas unbaa maaragtay maxaa la dhihi jiray dulaaley u ah oo marba maaragtay gaalada marba sidii meeshii ay rabaan geynaya kuwaas unbaa lagu soo gambanayaa marka inta kuwaas ay haystaanna maxaa la dhihi jiray wax walba waxaan ay wax ka daran inay ku hadlaan xabashida wax la yaab lama ah laakiin shacabka soomaaliyeed sida xaqiiqda jirtaa waxay tahay shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ee mujaahidiintana ay maaragtay horboodayaan waxay diyaar u yihiin dhulkii ka maqnaa ma aha hargeysa iyo dhulkaasa waxaa sheegtay ama qariirada ka saaray xabashida ra-iisul wasaarahoodii ka saaray qadiyaddu ma ah dadka soomaaliyeed oo mujaahidiinta horbooda waxay ku taamayaan siday kusoo ceshan lahaayeen dhulkii ka maqnaa ee soomaali galbeed iyo n f d dhulkii naga maqnaa sidaa kusoo ceshan laheen ay maaragtay dadkii muslimiinta soomaaliyeed oo mujaahidiinta hor socoto ay ku fikirayaan marka ninka maanta ku fikiraya barnaamijkaasna waa nin riyoonaya weeye mar labaad inay soo dhiiradaanna waxaa keenaya ay waxaan soo celceliyaan farmaajo markiisi horena camiil u ahaaba waagiisi horena camiil u ahaa markuu maaragtay dowladdan intuusan kasoo mid noqon ka hor haddana waa camiil kale wuxuu doorashada ku yimid oo madaxweyne ku noqdana waa inuu daacad u yahay xabashidaas waa markii labaad ee etoobiya ku xadgudbayso qariidada soomaaliya mar horeyse ayay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ka saartay gebi ahaanba qariidada soomaaliya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inaga intaa